magacayga waa safiya xasan jaamac waxaan ahay qaxooti sharci daraan u qaatay sharciga kenya haddana dowladda kenya waa iga ceshad sharcigeeda aniga qoyskeyga hadda aniga ahaan iska hadlo afar iyo toban qof aan ahay keligeena sharciga kenya aan u xayiranyahay hoy mahel sida gabadhaa sheegtay soomaaliya hoy mahelno annagoo dhan wax tixgelin oo nalagu sameeya ma laha oon kaleenahay ilmaheenna kulli lawaa tajaawus secondary wada dhameeyeen jaamacad ma aadi karaano wax jaamacad oo la ogolya ma leh waayo qaxooti waaye sharci kenya ma haystaan sharci qaxootina ma haystaan looma ogolabo marka de gabadhaasaan nahay dadkaasaan nahay waxaan rabnaa dowladda kenya in ay wax noo qabato waxaan nahay dad dhibaataysan oo qaxoontiga xeryaha dhadhaaf ku nool dad faraha iska intay galeen kimaandhaha iska dhiibay iyo dad la kor saaray iyo dad aan lahaynba anigu waxaan ka mid ahay dadka la kor saaray gabadh yar oo koobiyo toban jir iga saaranta iyadoo sagaal jirana waa siddeed jirana waa layga saaray mana lihi sharci ma lihi weliga meel lagu goynaya ma arag waxaan ka codsanaya dadweynaha iyo dowladda kenya iyo u m-ba waan dulmanahay ilmo yarar baan haysta agoona kaadhkayga waa dhibaataysan yahay remuderation kuma qoran kara baa la dhahay mas-uul kuma qaato wax kale kuma qaato ilmahaasaan igal hadday bal koob iyo toban jir uu sharci leeyaha u keenin haddii kalena kaadhkayga bal hay fasixin sida magacayga waa aamina maxamed warsame waxaan ka tirsanahay xerooyinka xagardheer qaxootiga ku nool saddexda xere ee maxaa la dhahay dhadhaab dad waxaan nahay dhibaataysan oo maxaa la dhahay deegaanna ahayn qaxootina ahayn waxaan nahay maxaa la dhahay maamooyin rafaasan oo ilmo haystaan ilmahoodana maxaa la dhahay wax barteen oo waxbarashada ay barteen jaamacad kuwaan aadi waayey waxay u aadi waayeen maxaa la dhahay kaarka ayaa kibaandha naga saaran saddex qaybood ayaan nahay qaxooti haddaan nahay qayb waa qayb kibaandhaha intay goosatay maxaa la dhahay iska dhiiba oo wax macnaha caddaynna aan la siinay iyo kuwa caddayn la siiyey qaybna waa qayb la saaray qaybna waa qayb ee qaraabo u gashay rebateration ma qoran karno oo waddankeenu ma noqon karno kenya kuma noolaan karno oo kibaandha ma haysanno agabka bulshada oo adeega bulshada ma helno maxaa la dhahaa waxaan qaadanaa wixii w f b laga bixiyo oo keliya guri ma haysanno oo musqul noolama qoro oo adeeg kale oo bulshada oo qaxootiga saxda la siiyana lama siiyo kaarna ma haysanno kibaandhana ma haysanno dowladda kenya unhcr waxaan ka codsanaynaa adduun weynaha qaramada midoobey waxaan ka codsanaynaa aan naga dhigaan qaxooti saxa waxaa jiro dad badanoo rafaadsanaa jiro anagana oo rabnaa in farahaas laga saaro oo qaxootina ahayn kenyaanna ahayn kabaanna ma haystaan kaarna ma haystaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaas labada meel dhinac ha loo rido waxay haystaan ma leh wayna rafaadsiyiin inta badan laakiin waxaa jira dad qaxooti ah oo faraha kenyaanka galay oo ayagana meeshan ku dulman oo leh wax marka horena waxay qaateen kabaandhe kabaandhihiina qaar baa celiya qaarna ma celin qofka hadduu carruurtiisa ay ka xanuunsan tahay oo uu raba inuu dowladda kenya meelaheeda uu ka soo daawaysto ma haysto sharcigu meel ku gaadho ma haysto waxyaala tasiilaadaho ka baxa u n saar meeshan hadday fadhido madaxda u n waxaan leeyahay waraaqaha qaxootigu ay wataan ee dowladda kenya ay siisay meella aan lagu safri karin ee qaxootigiina laleeyahay waxaad tihiin weli kenyaan kenyaanna aan ahayn qaxootina aanna ahayn